habeenkii xalay ayaa guddi wasiiro ah oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu u xilsaaray in ay soo qiimeeyaan cabashooyinka ka dhanka ah xubnaha guddiga doorashada heerka federaal iyo heer gobol maamul goboleed waxa ay soo jeediyeen in guddigaasi laga saaro soddon iyo afar xubnood oo ay sheegeen inay wax ka jiraan dacwooyinka laga keenay midooda musharaxiinta ayaa horey usoo gudbiyey ra-iisul wasaarahana ugu soo gudbiyey xubno ka kooban lixdan iyo toddoba xubnood warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha iyaga muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste guddiga xaqiijinta xubnaha guddiyada doorashooyinka ee uu magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ku dhawaaqay in soddon iyo afar xubnood laga saaray liiska guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan kuwaasoo tiradoodu ay horay u ahayd lixdan iyo toddoba xubnood sida uu sheegayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo ka mida guddigaasi soddon iyo afartaas xubnood waxay kala ahaayeen kow iyo toban xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer federaal ee fiid saddex xubnood oo ah guddiga xalinta khilaafaadka toddoba xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee somalilan shan xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug saddex xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed laba xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle shan xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka beelaha banaadiriga iyo hal xubin oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed dowlad goboleedka puntland waxaa sidoo kaleeta jira in dowlad goboleedka jubbaland ay soo bedeleen xubno qaarkood ay geeriyoodeen iyo kuwo laga qabay tabashooyin la xiriira hufnaantooda sidoo kaleeto dowlad goboleedka puntland ayaa la noqotay xubin iyadana laga qabay cabasho ama la soo jeediyey in aanay buuxin shuruudihii loo baahnaa waxaa kaloo jira saddex xubnood oo ka tirsan guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee somalilan oo iyagana ay ka jiraan tabashooyin waxaana inagoo raacayna heshiiskii toddobiy labaatankii may magaalada muqdisho lagu saxiixay aan u gudbinay ra-iisul wasaaraha iyo ra-isul wasaare ku-xigeenka iyo guddoomiyaha aqalka sare in ay tashi ka yeeshaan arrintaas sidii maaragtay muxuu ahaa ay u xallin lahaayeen dhinaca kale hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa shir jaraa-id oo uu ku qabtay magaalada muqdisho uga soo horjeestay qaabka ay guddiga xaqiijinta xubnaha doorashooyinku ay turxaan bixinta ugu sameeyeen lixdan iyo toddobada xubnood ee horey loogu soo gudbiyey taasi oo ku tilmaamay mid aan wada tashi laga samaynin waxaan la yaabna marka waxay tahay in aan maqalno waa la kala shaandeeyey waa la turxaan bixiyey waa la sameeyey hadda annaga waxaan sugayna waxay ahayd qaabka turxaan bixinta waddada loo maraayo broseska daliilaha iyo cadeymaha kulli in laysla wadaaga ayay ahayd waxa aan sugaynay laakiin awalba xukuumadda ayagaa soo magacawday guddiga aan haysano ayadaa soo magacawday ra-iisul wasaaraha dekreeto kusoo saaray marka xukuumadda ayada uun keliya inay qaado cabashadii in ayadaa anaa gediyey anaa gedistay wixii dhihi jiray in ayad waxa samayso suuragal ma ah oo inay tixgelisaa dadka ra'yiga ka qaba oo talada ka qaba oo arrinta aragtida ka leh waa inay ka tixgelisaa marka laga soo tago hadalka hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa dhanka kale war qoraala uu bartiisa facebooka soo dhigay cabdikariin xuseen guuleed oo ka tirsan midowda musharaxiinta waxa uu ku soo dhoweeyey isku shaandhaynta iyo turxaan bixinta ay sameeyeen guddiga xaqiijinta xubnaha guddiga doorashooyinka arrintaasi oo uu ku tilmaamay in ay leedahay faafreeb lagu kalsoonaan karo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho